أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم كما أنشاكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaanu ku soo dhex jirnay suuraddii cajaa'ibta badneed ee suuratul ancaam aayadda waxaan soo gaarnay boqol iyo soddon iyo saddex alla wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala warabbuka rabbigaagu alghaniyu waa mid ka deeqtoon wey oo khalqigiisa oo dhan ka deeqtoon dhinac walbaba ayagana waa kii u baahnaa wey iyagaa u baahna alla subxaana wa tacaala asagoo qani ka ah haddana duraxmati ilaahay raxmadkii u saaxiib oo waa u naxariisanaya isagoon u baahnayn ayuu maaragtay haddana alla subxaana wa tacaala u naxariista taasina waa alla subxaana wa tacaala fadligiisa iyo dheeraadkiisa waayo marka hadde dadka ilaahay subxaana wa tacaala dhulkan wuxuu ugu camiray xikmada inay alle ay caabudaan oo dhulka ay khayr ay ka sameeyaan hadday marka khayrkii ay samayn waayaan oo balaayo ay ka shaqeeyaan haddee halis waxay u yihiin marka in la halaago ayaga dhulka laga tirtiro laga dhaqaajiyo dad kalo ahlu khayra la keeno saa darteed ilaahay wuxuu ley in yasha hadduu doono kuwiinaan kufaarta qurayshka ah ee nabiga kasoo horjeeda dhiblooyinka yudhibkum waa idin tebinaya eberow idinka san idin baabi-inaya xabbad laydinka reebi baayo wayastaklif ilaahay subxaana wa tacaala wuu idinku bedelayaa min bacdikum gadaashiina maa yashaau ciddii ou doono oo dad ayuu keenayaa abuurayaa kamaa adinkaba sidou ansha-akum idiin abuuray min duriyati qoomin qoom caruurtood iyo dhashood aakharina oo kale macnaha ilaahay subxaana wa tacaala sida uu yidhi waxaa weeye wamaa khalaqtu ljinna waalinsa ilaa liyacbuduun jin iyo ins ilaahay wuxuu abuuray oo la amray loo loo abuuray in la amro inay ilaahay caabudaan taasay marka ku astaahilaan dhulka tacmiirkiisa iyo cibaadada alle ilaahay khalqa uma baahna iyagaa u baahan marka inay caabudaan oy alle ay baryaana loo baahanya hadday marka iskibriyaan oo shukriga alle iyo cibaadadiisa iyo alla barigiisa iska kibriyaan ee dhulka inay daaqaan oy joogaan oy ku raaxaystaan maba astaahileen ayaga dhan hilfaha in loo qaado oo la halaagay astaahilaan oo dad kale booskoodii la keeno ayaguba dhulkan waa la isu bedelay jiilba jiilow ku bedelay kuwaan hadda jooga aabbayaal dhintay oo maanta ma arkaysa aan waxba ka nooleyn ee maanta ma arkaysaa ka hareeno qusay iyo cabdimunaaf iyo aabbayaalkood waxba kama noola waa dad hadda maanta ma arkaysa cusub oo dee ninka dhali weyn waa la yaqaanaa mar walbaba dadka mar walba jooga qofka ugu dhali weyn waa la yaqaana marka idinkaba s- dad dhintay duriyadoo soo idinkaga abuuro dadkaasuna ay u tageen adinkana ilaahay adigu intuu dhaqaajiyo ayuu dad kale booskiina u bedeli karaa marka dan ilaahayna ma idiin baahanayo kuwa idinka fiican inay noqdaana dhici karta ilaahay caabuda wainta tawallow yastabdil qowman hayra adinku haddii aada jeesadaan oo ad xaqa diidaan dad kale oo ilaahay keensanaya uma laa yakuunuu amhaalakum marka waxaa dhici karta inaysan mithaalkiina noqono dad idinka fiicnaaday ee noqon marka waa tahdiid wa oo aayaddu waxay la tahay yaa ayu- waxay lamid tahay qowlu tacaala yaa ayuha nnaasu antum alfuqaraau ila allah idinkaa ilaahay u baahan wallahu alghaniyu alxamiid ilaahayna subxaana wa tacaala waa hani oo asagana waa mahadsan yahi nacam wa rabbuka rabbigaagu alghaniyu waa ku deeqtoon wey makhluuqaan uma baahan muslim iyo kaafir midna uma baahan waa ka deeqtooma laakiin ilaahay subxaana wa tacaala maca daalika duraxmati raxmaka u saaxiiba wey saasuu dhulkan ugu nicmeeyey oo risaalada ugu soo diray oo markaa dadkii mu'miniinkeena nicmadan adduunye nicmo aakhiro uu ugu daraya kii marka nicmadan adduunyada ku shukri waaya haddii waxaa weeye tanna waa laga qaadayaa tu kalena maba la siinayo waa laga hoojinayo tii hore shukrigeedaadba guda weysaa la yidhi tu kaloo aakhira maba astaahisid meesha ka dhaqaaq marka in yasha ilaahay haddii ou doono yudhibkum waa idin baabi'inaya wayastaklif wuxuu khaliif ka dhigaya oo macno dhulku ku bedelaya dadka waxay yidhahdaan bini aadamku waa khaliifatullah fi lard taas qalad wey ayagaa isbedelo maaragtay qoloba qolo bedesho maahana ilaahay isagaa subxaana wa tacaala meel walba ka warqabo oo meel walba cilmigiisaa jooga oo meel walba asagaa gacanta ku haya subxaana wa tacaala ilaahay wax khaliif ka noqonaya ma laha ee ayagaa dadku isbedelayo yakhlufu bacduhum bacdan qaarba qaar kale iyaga booskoodii gelaya wayastaklif wuu bed- wuu khaliif yeelayaa wuu ku bedelayaa min bacdikum maa yashaa dadka u doono sidaa adinkuba dad hore aada u bedesheenoo kamaa anshaakum suu idinkaga abuuray adinkaba min duriyati qoomin qoom caruurtooda aakharina oo kale ee markaa dadkaas qoomkaas horoo dhammaaday iyo aabbayaalkiinoo iyo awowyaalkiinoo baaba-ay booskoodiaad joogtaanoo caradoodii iyo dhulkeeda kab aada maamulaysaan aabbahay baa saan ahaa jira awow aad ku haysaan adigana waa lagaa sheekeyna xadiidu wax kabarukaana noqonaysaa marka sida awoga iyo aabahaba looga sheekeynayo oysan u jirin adigana lagaaga sheekeynaya haddaba waxaa leeya inamaa tuucaduuna waxa lainkugu yaboohayo oo lainkugu goodinayo oo cadaabka ah qofkii ilaahay rumayn waaye oo aakharada ah la aatiin waa maarata waxa lainkugu yaboohayo oo qiyaamaha in laysoo bixinayo ee daaruljazaa qiyaamuhu ou yahay la aatin waa kii imaanin wey marag ma doonta wey wa- oo waa laidinsoo bixinayaa wey waa shay runa wamaa antum adinkana ma ihdinu bimucjiziin ay bimucjiziin allaha ilaahay kuwa cajis geli karoo haraban macnaa carar iyo kabaxsasho iyo xoog kii uga baxsan kara ma ihdino hadda ilaah intuu idinsoo bixiyo malaag idinku hareereeyo ayaad qabladiisa ku jirtaanoo jahanabaa laydinku soo aruurnaya idinka dhan malaa'igta burka idinla dhacaysa ayaadan kasoo bixi karinoo kulamaa araaduu an yakhrujuu minhaa uciidu meeshaa lagu celiya marka ilaahay cid ka fakarta lama arkeen ama idin roon tahay inaad rumaysaan laleeya ilaahu imaanka nugso inamaa tuucaduuna waxa lainkugu yaboohayo la-aatin waa mid imaanay wamaa antum ma ihdinoo bimucjiziina ma garat ilaahay kuwii cajis gelinaya bal ilaahay waa idin awooda inuu idin soo bixiyo carada idinka soo bixiyo hadhowna cid ka faka karta oo cagta wax ka dayi karta maanta ma arkaysaa ma jirto waa nacam haddaba wax kastaoo loo sheego digniin kastaoo loo sheego sow gaalada kama ay soo jeedaan sow negative sow maaha sow wax lagama maaragtay eh, inay hoggaansaan sow lagama weynin marka waxaa leeyahy qul waxaad ku tiraada yaa qoomi qoomkaygiyo icmaluu shaqeeya calaa makaanatikum meeshiina halkiina ka wa- ka miisa camalkiina shaydaannimadaa wata inii aniguna caamil waan camal falaya wixii ilaahay ila soo diray ayaan wadaya towxiidka islaamnimada iyo khayrkan ku sugnaanaya haddaad tiina ku sugnaataan anna anteyda ku sugnaado kollay adduunyadu waa soo gebagobaynaysaahoo ama adduunyada dhexeedaaba lagu arkayaa ciribta wanaagsan iyo ciribta xune fa sawfa taclamuuna mar dambaad ogaa doontaan man takuuna lahu cidday u noqoto caaqibatu daari daarta maanta ma arkaysaa ciribteeda wanaagsan daarta ama adduunyo ama aakhiraba qofka ku soo horo oo caaqibada fanaa wanaagsan iyo ciribta wanaagsan iska leh waad waad maanta waad arki doontaan waxaana qaacido oo muhiim ah innahu shaniya laa yuflixu daalimuuna daalim ma baliibaan ma guulaysa marka lama caayin waxaa la yidhi aan wada sugno meesha arrinta ku dambayso saan ku socda anna saanaan ku soconaya bal ninkii wanaag ku soo hara oo cirib fiican iyo aayateen fiican oo u dambeeya iyo ciddii kale aan kala aragno laakiin qaacidaa jira qof uun daalima ma guulaysanaayo adinkaa daalimiina ma dhihin laakiin iyaga waa is ogyihiin xaqa kascaday u diidayaan inay gardaran yihiin sharliga ogyihiin marka waxa weeye waa hooska tuur waa usluub oo baliiq owa aada iyo aada cajiib owa nacam walidaalika sida ibnu kathiir oo yidhi ilaahay arrintaas wuu xaqiijiyey nabiga waqad anjaza allahu mawcidahu lirasuuli salawaatu ullahi wasalaamu waa u gooyey oo waa siiyey fa inahu tacaalaa makanahu fi lbilaadi bilaadiibuu nabiga makaniyey calayhi salatu slam oo gacanta la geliyey waxakamahu fii nawaasii mukhaalifiih asagaa marka xaakim u noqdoo ka taliyey maaragtay kuwii khilaafsanaa gacantou ku dhigay fatxu maka oo min alcibaadiha wafataxu la maka makau ilaahay u furay wa adharahu ilaahay wuu ka adkeysiiyey calaa man kadabahu min qowmihi dadkii oo qowmkiisao beeniyey wa caadaahu ee la colowtameeyey ma garatay wanaawa wanaawa-ahu ee maanta ma arkaysaa dhinac ma dhinac orday wastaqara amruhu calaa saa'iri jasiirati alcarab markii dambe diintii waxay gaartay jasiira alcarab oo dhan iyo yeman iyo baxrayn waa intou noola dhulkii ka bacdi shaam iyo maaragtay ciraaq iyo dhulkii furus iyo ruumna waqtigii khulafaa uraashidiin abuubakar iyo cumar iyo cuhumaan waa waqtigii hadde futuuxaadku ay gaartay kabacdina dowladdii bani umeya ayaa maaragtay aada iyo aada futuuxaadka usoo waday oo ilaa hadde koonfurka itaaliya la gaaray oo baris waxaa loo soo jirsanla soddon kilomitir ilaa shiinana loo dhowaaday dhulkaasoo dhan baa marka gacanta lagu dhigay nacam warabbuka haa qul waxaa tirada yaa qowmi qoomkayga u icmaluu camal sameeya calaa makaanatikum meeshiina ka shaqaysta inii anigu caamilun waa camal samaysanaya fa sawfa mar dambaa taclamuuna ogaa doontaan man takuuna cidday u sugnaatay lahu asaga caaqibatu daari daarta ciribteeda wanaagsan adduunya aakhraba laakiin waxaad u ogaataan innahu shaniya laa yuflixu ma liibaanaan aldaalimiina kuwa daalimiinta ma liibaanaan wajacaluu lilaahi mimaa dara-a min alxarf halkan aayaadku waxay ka gelayaan caadaad aada iyo aada u fool xun oo maanta ma arkaysa ay gaalada ay leedahay oo aada iyo aada u liidato oo ku tusinaysa diinxumadooda iyo safaahadooda ayagoo lagu magacaabi jiray quwaysh quraysh dawilxija dadkii caqliga lahaa ulil axlaami wannuhaa haddana lagu magacaabi jiray hadduuse qofku hanuun alle uusan haysan caqli kasta uu leeyahay inuu marka uu meel eber inuu maanta ma arkaysa ou garaacayo wa jacaluu waxay u yeeleen lilaahi ilaahay waxay u yeeleen ay u sameeyeen mimaa dara-a wixii asagu abuuray xaggiisa oo min alxarfi beero ah wal ancaami iyo xoolo ah nasiiban kooxay u qoondheeyeen qeyb ayay u qoondheeyeen faqaaluu waxay dhan haadaa lilaahi ilaaha iskale oo macnaa ugu dhowaanayna bizacmihim qoraahdooda iyada beentooda koox kale haddana qoondheeyeenoo waxay yidhaahdeen wahaadaa midaana lishurakaainaa ilaahyaalkeena aan ilaahay cibaadadiisa ayaan wax ka siino ayaa iskale awal hortaas waa qalad weeye wixii ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray in inta la kala qaybiyo kooxna ilaahyaal la siiyo kooxna la yidhaahdo ilaaha iskale waxa dhanna ilaah baa iska laha horta waa qalad sababta hadda qofku intuu kuu yimaado ee raarka reerkaagii iyo ilmahaagii iyo xoolahaagii kala qayqaybiyey ee nin walbaa wax ku taaga qof walbaa waxaa leeya hada dulma cadiim ilmahaagii iyo reerahaagii iyo haweenkaagii ayuu intuu kala qaybiyo qofa mid ayuu siiye koox xoogaana adigoo kugu soo tahalido kugu soo tuuray waa hanti wadaagii camal oo dulmiga ahaa wey suuciyadii soo maa horta taas ilaahay way ku dulmiya oo inay yidhaahdaan xoolahan ilaahay u abuuray ilaa asagaa iska loogu dhowaan lahaa ayagaana loogu manaaficaado ilaahay inuu ku manaaficaadaan u abuuray laakiin waa milki lilah waxay ayd inayagu ku manaaficaadaan oo ilaahayna ay ku caabudaan oo ugu shukriyaan ma isa yeelina qaarna asnaamay u yeeleen qaarna ilaahay ayay dhaheen ilaaha iskale cadaalad xumo kale sameeyeen ilaa ilaahay aayadda waa ki yidhi subxaana wa tacaala ma garat huma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun kuwaan gaalada ilaahay bay makhluuq weli makhluuq leyto axjaar iyo dhagaxa ilaahay la sinaayo cadligii maba oo ilaahay ay wax kale la sin maba ku kaaftoomine ilaahay haddana hoos u dhigeen subxaana wa tacaala oo waa maxay famaa kaana lishurakaaihim shurakadooda waxay u qoondheeyaan falaa yasilu ma gaarayo ila allaha ilaahay oo waa maxay dhowr goosan xoolo ah ayay leeyihin ilaahay halkaa iskale ay caabudayaan dhowrna goosanna waxay leeyihin ilaaha iskale soo maaha haddii marka ri-ay ka soo fakato wixii ilaahay u qoondhooyeen oo waxa ilaahayaalka usoo fakato waxaa leeyahay ilaahay waa ka maarmaa ilaahayaalkan kala baahana ha loo daaya lagama soo celina hadday xagga ri ka soo fakatana oo xoolihii ilaahay u yeelan ay kusoo fakatana xagga u celiyaa laleeyahy sidoo kale haddii badar iyo waxyaalo ay dabaysho ay soo qaado oo waxay dhahen ilaahan u qadhan ay ka qaado oo kuwa ilaahyaal ku darta kule khalaas kuwaan u baahan ha loo daayo xagga haddii laga soo waxeeyo oo waxay yidhaahdeen ilaahan u qadhan loo soo waxeeyana waxay leeyihiin maanta ma arkaysaa ha loo celiyo ilaahyaalka waxay marka iyadii haddana shirkigii iyo cadligii ee cadaalad darre haddana ay maanta ma arkaysaa ka sameeyeeno ilaah waa midii gabdhahaba ay dhaheen ilaahay gabdhow leeyahay annakana wiilahan jecelna alakum lbanuna am lahu lbanaat aayadda kale tilka idin qiswatu diza midka hore waxay alakum udakar walahu linha tilka idin qismatun diza ilmo horta ilaah in loo nisbeeyo waa shirk laakiin haddana inay unfihii ilaahay xijiyaan ayagana dakarka soo xijiyaan haddana waa qalad kale marka shirkigeysan xataa cadaalad aysan ku sameynayn ama waxay sameynayaan biyaha ayay beertay qaarna waxay leeyiin asnaamta loo gifray qaarna ilaaha aan ugu dhowaanayn haddii biyihii ay u qoondheeyeen ay xagga dhinaca waxaa la usoo daataan biyihii waa loo soo naqa laakiin qeybta ilaahay loo samay biyihii hadday xagga ka aadaan waxaway la soo celima kuwa aan u baahanyaanle marka waa foolxumo iyo caqiido macanaa shirkiga shirka ilaahay awalba in makhluuqiisa lala sino qaladay ahayd way kasii hoos mariyeen marka aada uga soo hoos mariyeen macne arrintaas arrin u dhow waxay dhahaan qofka markuu macaasida uu sameynayo ayaa waxaa lagu leeyahay le adii markaa macaasida sameynaysa laba mid yeel mal mid maarta ilaahay in maba rumaysid miya ila ilaahay inuu ku arka haddaa ogtay maxaa macaasida u sameyna ila macaasida shirki yaryarihiisa waay kufr asar waata la yidhaha haddaase ogtay ilaahay inuu ku arkaayo dad kale waxaadan kala xishoo karin ilaahay maxaad ugala xishoon la adoo ahwana naadiriina ileyka ilaahay maxaad uga dhigtay saase culimadu waxay dhahdaan macaasida marka kufri ashar laleeyahay nooc qaflaaha ku jirta marka soo maha cadaalad xunbaa ku jirta dad ogta ilahay inuu ku arkaayo soo maha maxaa dadka waa ka xishoonayso ilahay uga xishoolada ilahna waafaj haddii kale majaaxidaataa marka oo adigoo og ilaahay inuu ku arkayo ayaa isdhaga tiraysaa marka iyadana waa nooc oo maarata dana dembi ah marka kuwaan waxaway iyagoo shirki sameeyey ee haddana shirkigii ilaahay kasii hoos mariniyo shurakadii kasii liideen ilaahay subxaana wa tacaala marka bini aadamka haddii hawadiisa loo daayo waxaas xuma ku dhacaya waxay dhihi jireen culummada qofkii raba gaalada caqli xumadooda iyo fasaadkooda maaragtay kufaaru quraysh inuu ogaado aayadahan soddon iyo wixii ka dambeeya ha akriyo khusacbalaadkooda arkaysaa marka marka tafsiirka hadda sidaas ibnu cabaas ayaa ku fasiray iyo keyrkiisa wa jacaluu waxay u yeeleen lilaahi ilaahi waxay u qoondheeyeen mimaa dara-a wuxuu abuuray oo min alxarfi beerihii wixii ka soo baxay walcancaami nasiiban qismigii u qoondheeyeen fa qaaluu waxay dhaheen haadaa lilaahi ilaah baa iskale bizacmihim iyaga oraahdooda kaadibka maxaa ilaahay qaybsii waxa dhan buu wada leeyahay waa edib dar wa haadaa lishurakaaina tana shurakadeenna iskana ugu dhowaanayna waa bizacmihim ayadana shurako waxay leeyihiin lama arko haddana qalad kaleay kusii dareenoo famaa kaana lishurakaaihim shurakadu waxay u sugnaaday oy u qoondheeyeen hadday wax ay ka soo baxsadaan oo ilaahay waxay u qonay usoo baxsadaan falaa yasulu illah ilaahay gaari maayo waa laga ceshanayaa marka wamaa kaana ilaahi waxay ilaahay u qoondheeyaan hadday baxsadaan oo xaggii shurakada ay aadaan fa huwa asagu yasulu ilaa shurakaa'im shurakadooda waa maanta waa gaaraya saa-a waxaa xun maa yaxkumuuna waxay xukmiyaan iyo garnaqooda iyo maanta ma arkaysaa waxay gooyeen ayaa cadaalad xumo ahoo foolxumo ah yacni ilaahay subxaana watacaala inay saa ula dhaqmaan waa foolxumo wey waxaasna marka shaydaana u qurxiyey wa kadaalika sidaas inay saa u dhaqmaan oo wixii ilaah intay kala qaybiyaan koox ilaah u yeelaan kooxna asnaam haddana alle ay ka eexdaan shirkigoodiiyo xataa cadaalad xumo ku sameeyaan sida loogu qurxiyey ayuu zayana ilaahay wuxuu u qurxiyey zayana wuxuu u qurxiyey ilaahay maaha faacilka noo imaan doona zayana waxaa u qurxiyey likathiirin in badanoo min almushrikiina mushrikiinta kamida qatla owlaadihim ilmahooda inay dilaan waxaa u qurxiyey faacilkii waa kaas dambe oo mu-ahar waaye shurakaa'uhum kuwa ilaahay ay la shariik yeelaan oo shayaadiinta iyo waxaasaa u qurxiyey maxayna u qurxiyey liyurduuhum inay qar ka soo tuuraan oo macnaa ay halaagaan raddigu waxawaye asalkiisa buur inta lagaa soo tuuro meel sare buur faninteeda ee markaa qofka dee dhulka uu si xun kusoo hato waan qof intaasoo daba kasoo dhacayo aanba naf dhulka lasoo gaarayn marka de qofkaas inuu halaagsana waa la ogyahay maaragta e hadduu qofka marka meel sare oo kasoo dhaco ma garata laakiin ninkii shaacirkaa dhihi dhihi jiray wa kam min muutinin lowlaaya dixta kamaa hawan ma garate sidii uu uga soo hoobtou dhahay maaragtay nin oo bur qof ka soo hoobtay si u baabi'i lahaa ayaad baabi'i laha haddaana ku gacan qaban marka liyurduuhum asalka waxa weeye inay qar iyo meel fokaas kasoo tuuraanoo macnaa ay halaagaan waa waliyalbisuu inay dheehaan calayhim korkooda diinahum diintooda oo shirki iyo waxyaalo khusacbalaada ay ka buuxiyaan waa waxa dadka shayaadiinta iyo hawada iyo khuraafaadka iska raacay waa waxay ku waxnaan wax daran iyo waxaan qiimo lahayn iyo jinni iyo khuraafaad iyo kuwa baasoo suulasha ku kaasho oo jinniga caabudo iyo waxaasaa laga daba ordaa karaamaad laga raadinaya waa walow shaaa allaahu ilaahay hadduu dooni lahaa maa facaluuhu arrintaa ma ay sameeyeen macnaa ilaahay wuu hanuuni lahaa laakiin maadaama aysa khayr raban ilaahay iyagii shaydaantuu faraha isaga qaadee fadarhum isaga tag iyo wamaa yaftaruuna beentay abuuranayaan iyo shirkiga akhray ku halaagsamayaan maaragtay ilaah idin kala xukumi doona tanna waa caado kaloo ay gaalada ay lahaan jirin oo waa maxay waxaa lagu ebteleeyey gabdha nacayb oo dad waxay ahaayeen dee beeraaley ma ahayn dad maantanan isweeraro oo haddana haddee hadday is weeraraan dadka waaweyn la dili maayaan dadka waaweynna waa iska dilaayeen haweenka iyo ilmahana intay dhacaan is addoonsanayo waa la isqafaalinaya xataa nidaamkaas mar dhow afrikadan iyo suudaantii xataa waa ka jira mar dhow ma garan soomaalida waagi hore intay isdilaan ayay maaragtay ilmaha iyo haweenka waa lakale waa laga xishoon jiray laakiin waa ishalaagayaan hadda ayaamihii daarfoor dagaalada ka socday huffay iska dhigaya marka mid soomaaliaha waxuu weydiiye waxoodha waryaa maxaasaa isugu gelaysaa caleykala ma soomaaliya u malayna kulaha magaaladiiba dagaal ka socda kulaha dadkii ay taswiiqii la sameysanayo rag ay rag saadsanayaan magaaladiina iska camiranta kulaha annaga wuxuu yihi macal dameeraan isu gubaynaa dha hilfaan isu qaadeen marka xataa dagaaladu waa ka iyagoo dagaalka uu jira haddana waa la kala sharaf badan yahay qaabka loo dagaalamo dadaa waxa waaye maaragtay waa isdirid goynaya dee ninkii weyna waa dilayaan ilmihii iyo haweenkiina marka waa addoonsanayaan gabdhihiina marka waa haddii addoomay ka dhigayaan waa qafaalanayaan oo aa ku faaneen oo waxay leeyiin intee gabdhoodaan aan warankeena ku guursanay warankeenaa noo guur macnaha waxa weeye xoogan kusoo qabsanayo addoommo ariga raacdo markaas aan ka ilmo dhalanno saasoo kale ayaan ka dhiganay leeyihi qalbiga marka waxaa ka soo gashay gabadhan maadaama berri la qafaalanayo aan iska layno aan iska dilna oyse dad iska dhicinayna iyadu ama hadhow maaragtay amay kugu fasaadaaho maaragtay ay gabar xun kugu noqotaa iyo cuntaday kaa dhammaysanee hadhowna waxba kuu cidamime iyo waa wixii shuqulkii reer baadiha ooli jira iyaga laftooda caku gabar caku gabar iyagoo dhan arki jira baadiha bal maxay ka rabaan waa guursanayaan arigay u dirsanayaan cuntadii usoo tume halkaasu iska jiifaa waxaa dhici karta midka odag aha ariga iyadaa celina caana iyadaa kasoo lisay cunugii ka haymayso dabkii iyadaa u karina intaas haysta haddana caku gabar caku naagule meeshaas ka fadhiyaan wax la yaab la waa marka waa un dad xaqoodii loo diiday waa marka saasay gabdhaha u leyn jireen marka ay u duugi jireen waa adulbanaat waidal ma-uudatu su-ila mararna caruurta waxay u leynayaan amaa waxaad siisa weyda walaa taqtulu awlaada khasha imlaaqa waa noo imaan doontaa waxaas marka yaa u qurxiyey shayaadiinta u qurxisa hadda fikraddii mid ka timidaa lamidaa timid waxaa la yidhi waadul khafiya mid ah la keeno waxa weeye daawooyin iyo cirbado iyo baas oo lagu duraayo hooyooyinka oo leeya laba cunug iyo saddex hadday dhashaysaa maanta ma arkaysaa ka badin oo taxdiidu nasli waxaan la leeyahay family limit iyo balaayo ay wadaan oo muslimiinta xataa ku ta-afureeno bilaayadda qaarkood haddaad laba ilmood saddex ilmood ka wado ay maaragtay ayba kula yaabayaan suuriya gabar soomaaliha u tagtay mar mid dhakhtara marka ilmaha isugu xigxiga iyadoon soddonkii gaarinba sagaal ilmo ama toban kuwaad oo dhasha marka daaway u doono maagto meeqa carruur aada leedahay intaas sagaal ama toban oo haddana ma inaad dhashaa rabtaa haa turiidu an tukawina qabiila oo dhan meesha qabiilo maa kawinaysa qabiilaa rabtaa kaligaa inaad samayso marka nasliyaa lala dagaalamaa nabiga waxuu ku timi alwa-du alkhafiy ama waxay hadda sameynaya maarata dhicis in la soo rido ama hindiya waxaa ka dhacda iyada ada iyagu waxay sameeyeen gabdhaha yaradka bixiya ninka gabdhalaa yaradka bixiya islaanta hadday uur leedahay haddii maarata iskaanaa la saaraa gabar hadday tahay ijhaadaa lagu sameynaa waa la dhicisiinaya marka haddi waa wa-digo marka oo soo noqda waa jaahiliyaadkii oo la cilmiyeyo magacyaa loo bixiyey nacam wakadalika sidaasoo kalea zayana waxaa u qurxiyey likathiirin in badan oo min almushrikiina kamida qatla awlaadim qatladaasa mafcuulu bihigii ahe caruurtooda dilataankooda yaa u qurxiyey shurakaahum shurakadooda oo shayaadiinta ee shaydaan ma wanaago kula damacsan yihi liyurduuhum inay halaagaan oy baabi'iyaan oy aakhara seejiyaan ubadkoodiina ay seejiyaan maxay og tahay cunugan aada dishay inuu ilmaha kii kuugu baarisanaa noqon lahaa kii kuugu manaaficaad baan noqon lahaa intee gabar wax tartay wiilna oo maaragtay zagzaag ou noqday adduunyada ma garat marka waa xamaaqo wey intaa hadda dad maaragtay ilmo soo dhici siiye oon ogeyn wuxuu hadhow tari lahaa intee ilmo iska mamnuucoo lalabaan haysta labadaan intay noolaanayaan ma ogta ma garat hadday labadaan tii alla intay u timaado dana gablan oo kugu dhaco maxaa sameynaya marka laba saddexaan haysada maadaa noloshiisa ballan qaada intaa wax dhalaysaan inay faamiliga ay wax dhalaano midku intifaaci doono midka ugu dambeeya iyo curadka guri dambeyska yaa og iyo kan ugu dhexeeya ilaah baa og subxaana wa tacaala marka aduu haddaad tidhahda laba qorshaysato labadan meelay gaarayaan mataqaana hadhow qofkii maray dhaqmaadeyda hooyadii haddii lacala ay wax asiibaan ama kuwan ay zagzaag ku noqdaan hadda iyagaa iscaana beeliyo usradii oo ilmihii lacala wax tari lahaa kuwaan ka fiicnaan lahaa inay iyagu iska seejiyaanaa dhici karto marka liyurduuhum inay halligaan oo waliyalbisu ay maanta ka dheehaan oay ka qaldaan calayhim korkooda diinahum diintooda ee diin xaggay oo leh marka qof ilmihiisii dilay diin intay u taalla walow shaa allahu ilaahay hadduu dooni lahaa maa facaluuhu arrintaa faalxumado badan ma ayna sameeyeen ee fadarhum isaga tag ayaga iyo wamaa yaftaruuna waxay been abuuranayaan haddana khusacbalaadkoodiyaa la sheegayaa bismillah wa qaaluu waxay yidhaahdeen haadihi qaybtan oo xoolaha ancaamun xoolo wey iyo waxarhun beero wax baxay oo beero ka baxay xijrun eel mamnuucoo la xarimay laa yadcamuhaa ma quudanayo ilaa man nashaau ciddaan doono maahan qof kaloo cuni kara oo raashimo kara ma jiro bizacmihim iyaga sheegashadooda wax sharciga kuma taagno wa ancaamun ay wa haadihi tanina ancaamun waa qeyb kaloo xoolo ahoo xurrimad la xarimay oo duhuuruhaa in la fuulo oo gaadiid laga dhigto oo waxaa la yidhi kuwaasna gaadiid lagama dhigano wa ancaamun xoolo kaloo qeyb ay qoondheeyeenna laa yadkuruuna sma allaahi calayhaa magaca alle laguma sheegi karo laguma xusi karo iftiraa'an calayhi iyo iftiraa'an cala allah iyagoo ilaahay ku been abuurnayo sharciyeynta waxaas ay sharciyeen laakiin ma lagu daynaa lagu dayn maayo sayajziihim ilaahay wuxuu ka abaal mari doonaa bimaa kaanuu waxay ahaayeen yaftaruna kuu beenta ilaahay ku abuuran diinuna sharci ilaahay uu dejin oo been ah ay dejinayaan iyagu waxna iska xarimayeen waxna ay xalilayeen taasuu ilaahay subxaana wa tacaala uu sheegaya marka sida ilqataada uu yiriba waxay maanta aayaddu ay ka hadlaysaa inay shayaadiintu ay xoolahooda qaar ay ka xarimi jirtay oo isu ekeyn jireen waxaan ilaahay uusan u jirin waxay leeyihiin xoolaha qeybtan maanta ma arkaysa ilaah baa iska leh marka qofaan siino oo dadkaa sadanada ah ee maanta asnaamta u qubeeyo tasxiiqa ka haatiyo oo balaayada ah kuwaas iyo waxaan u garno ayaa siinaya marka xijir waa wixii mamnuuc ah oo xaaraam sidii ninkii shaacirka uu yidhi mutalamis ninkii la dhihi jiro ahaan jiro ma garatay reer shaam uu ahaa marka hadda boqorkiibaa u dhaartay inuu dilo rabay markii darafa ibnulcabdi la dilay asagiina la dilo ka cabsanaya hadda carabtu hal rukuubahay lahaan jireen geela waa taqaanaa meelahii uu daaqi jiray ayuu u olola meeshiina waa ka cabsanaya markaasuu yidhi xanat ilaa naklati alquswa ma garatay geedii timirto dhulkii timirto halkaa ciraaq iyo ku taalay maaragtay ayuu u hilowdan u ololeysaa xijrun xaraamu taas mamnuucay kaatog meel la aadi karo maaha alaa tilka dahaariisi waa meel lagu halaagsami karo marka xijriga waa wixii mamnuuca oo loo dhowaa karo marka taasi waa xaaraan bay kaato looma dhowaa karo marka xoolaha qaarkood waxay leeyihiin sadanada intay uwaqfaan waxay leeyihiin dadkii aan rabno sadanada iyo wixii kaloo khaas khaasa ayaa quudanaya waxoo loo gooniye qaar waxay leeyihiin lama fuuli karo waa xaamil ratiga awrta la yidhaahdo maa jacala min baxiiratin walaa saa'ibatin walaa xaamil ma garat xaamigu marka waxaa weeye rati de geela maara abaahiye wax badan dhalay oo geela maaragtay nirgab badan dhalay ee markaas ay leeyihiin xamaa dahrahu waa hawl badan oo qabtay marka ilaahay waa barakeeyey marka waa inaan la raran yaa waxaas yiri nacam wasiiladuna waa neef arya ama hal nirgab badan dhasha ilaa shan nirgood oo dadkii rabaadihii waxay jecel yihiin xoolo inay dhadig ay dhalaan gabdhahana wiilal u dhalaanay maanta ma arkaysa ay jecel yihiin soo maha marka xoolahaasi marka waxay leeyihiin dad khaas aha marka cunaya oo la gefrayo xoolahaas marka qaar kaloo waxay leeyihiin ayagana haddii la lisayo bismi illaahi lama dhihi karo haddii la fuulayo bismi illaahi la dhihi karo lama dhihi karo haddii la qalayo bismi illaahi lama dhihi karo asnaamta waad aragteen kuwa mingiska tumo waxaan hadda oo wax jiitaba waxay rabaan inay shayaadiinta ay caabudaan soo maaha xoolaha ay gowracayaan iyo meesha haddii bismi illaahi lagu sheego waxay ka kala daadanayaan eber marka maanta dhan waxay la dagaalaan qof inuu maanta ma arkaysa bismi illah iyo kuwa jinka taxdiiriyoo kale waxaasoo dhan meesha bismi illaahi lama keeni karo waa in wax shirkiga iyo shayaadiinta lagu hadlo oo najaaso ay timaado suulasha lagu kaasho oo misxafka la ihaanaysto oo muxaramaadka waxyaalaha ugu waaweyn oo saqajaanimada ay la yimaadaan si ibnu timi yidhaahdo ama ficilkan xunka ah oo qashinkaahay sameeyaan ama qof maxramkiisa u tegaa maaragtay oo gabar maxramkiisa unfa ayuu u tegaya waa zinada midda ugu foolxun waxyaalahaas shayaadiinta ay ku taxriir ay kusoo dejiyaan oo baadilka meesha ugu weyn iyo fisqiga meesha ugu weyn bisina lama sheegi karo marka shayaadiintu waa isku shayaadiin waa isku mabda uun adinka bal weydiiyo kuwa mingiska bisna lagu qaba karaadhe marka jinniga wax loo gowraca iyo marka la taxliiranayo aayatul kursi haddaa akriso wax dhan waa ka daadanaya bismi illah haddii la yihahdo ever jinniga dhanaa kala carra awoodda dhanaa baaba-ayso sababtoo baadil oo ku taaganyahy marka waxyaalahaas wey waa isku wada qawaaniin ma garata ilaahay waa kale atawaasaw bihi bal hum qoomu daaquun mushriga awal adduunyo jooga qoomu nuux joogay iyo midka waktigan jooga maaragtay waa isku wada mabda ilaahan ka magan karno wa qaaluu waxay yidhahdeen haadihi kan ancaamun waa xoolo iyo wa xarfun beero badar ay meel dhigeen xijrun oo xaaraam dadka looma ogola laa yadcamuhaa ma quudanayo ilaa man nashaa qofkaan rabnoo khaasiyo gooniyo leh bizacmihim iyaga maaragtay sheegashadooda wa ancaamun iyo wahaadihi tan kale ancaamun ukhraa way kuwaasoo xurimata la xarimo duhuuraha waa la maalayaa laakiin lama maaragtay lama fuulayo loo xajka looma qaadanayo bis iyo wa ancaamun kuwo kaloo laa yadkuruuna sma allaahi calayha ilaahay magaciisa kuma sheegayaan marka la fuulayo marka la lisayo marka la gowracayo ama wax daacaa laguma qaban karo jinnigaasay u gafrantaha marka oo ilaahyaalkaas gafranyino magaca alla haddii la sheego hadii jinniga iyo shaydaanko dhanaa kala dhumaayo marka waa in marka shirkigaas meesha iyo shaydaanka lagu kobciyo waa waa wax hadda ay sameynayaan shayaadiinta oo dhan yaa u jideeyey ma ilaah u jida maya iftiraa'an calayhim ilahay ku been abuuraya shayaadiina u qoondhaysa iyo qashi sayajziihim ilaahay wuxuu ka abaalmarinayaa bimaa kaanuu wixiin yaftaruuna waxay been abuuranayaan waxaase hadhow digaag laga dhigay hadda soomaalida waxaan ku arki jiray midaa wuxuu le anay garabka ma cuno waa caabudna weliba lafdigaasay dhahaya annaka haddaan nahay garab ma cuno maaragtay shansha ma jebino beer ma cuno dhurwaaya wuxuu dhahay haddaan waxaa sameeyo cabdi beer cuno iyo cali garab cuno allaha iga dhigo iyo annaga waxau kaleeya maska ma dilno waa caabudnaa iyo waa la dhalanay kulli akaadiibtaasa ko waa caabudnaa lafdigay dhahaya waana dadku aana muslimiin de wax u sheega waa caabudnaa cibaado ilaaha iskale male wixii ma kala yaqaanin kii wadaadkiina waa uun ka qaraabanaya saas uu ku wadanaya jahligaas ama isagaan waxoo dhaamin bay qur-aanka waa iska akrinaya yaa dadka wax ka dhaadhicinaya marka allahuma mustacaan ilahan ka maankale balaayo haddana balaayo kaley keeneenoo waqaaluu waxay yidhaahdeen maa fii butuuni haadihi l ancaami xoolahan ay xarimeen oo khaasaska xoolahoo dhan ma wada ahan xoolaha ay gooni u gefraayaan waxaa calooshooda ku jira khaalisatun waxay saafi u tahay lidukuurinaa kuwa annaga labkeena ragga wa muxaramun weyna xaaraam waxay ka tahay calaa aswaajinaa gabdhaha looma ogolo xaaraamay ka mid tahay waa xoolo noocahoo gefera xoolahoo dhan ma wada ahan waa xoolahaas khaaska ahoo kuwaas maaragtay ilaahyaalka iyo jinijaanka iyo loo qoondheeyey oo waxyaalaha gaarka ay ugu tala galeen waxay leeyihiin waxa calooshooda ku jiro ama caanaha liskooda darartooda ama ilmaha calooshooda ku jira haddii ay dhashaan waxa weye ragga unbaa ka faa-iideysanaya gabdhuhu ma cuni karaan oo xaaraan bay ka leeyihiin soo ma marka hadda waa dad raba inay maaragtay gabdhaha ay ku jiiftaan waa waa cunatinimo waaye waxaan diin ma ahane waxaa weeye laxajeclaysi waaye gabdhaha la rabaa in baahi lagu dilo marka wa muxaramun xaaraami ka taha calaa aswaajina waa wixii marka iyagoo nool dhasho oo waxay samayn jireen waxyaalahaas ay gefraan oy shayaadiintooda u daayaan haddii ay waxar iyo wax dhalaan dhadig waa la daynaa hadday maaragtay lab ay dhalaanna intii lab ku filan haddii la daayo qaar kaleeto waa la dubanaya dhaylo waa la hogeysanaya waa la dhaylaysanayaa markaas markii la dhaylaysto raggaa iskale gabdhaha waxaa laga siimaa laakiin neefkii inta dhicis ku dhasho wax meyda dhala haye waxaa le baktiga gabdhaha iyo ragga waa ka dhexeeya oo wa in yakun meytatan waxaa dhashay oo caloosha ku jira hadday meyd yihiin oo ayagoo dhinsan ay dhashaan faham ayagu rag iyo haweenba fiihi kaa shurakaa-u shurakay ku yihi sayajziihim ilaahay maaragta wuu ka jaazeynayaa wasfahum beentaas ay briskrib garaynayaan oo waxaanaa saasa waxaanoo saaso ilaah u nisbeynayaan beentaas ilaahay waa ka abaalmarinaya inahu ilaahayna xakiimun ku xigma u saaxiibo oo cid walba abaalka uu marinaayo iyo wuxuu astaahilo waxa weeye xigmay ku dhisan yihiin caliimun ogo axwaasha dadka wuu og yahay kii qaldan iyo kii kan wuu ogyahay markaad waxay ahayd xoolahan ilaaha abuuray waxay ahayd in lagu manaaficaadsado ma garata in lagu manaaficaadsado ilaahina looga shukriyo awalan waxay sameeyeen taxriim iyo taxliil jeebkoodaah la yimaado ilaahay baana taxliilka iyo taxriimka iskale oo qofka la diro waxbaan xali ama waxaan xarina waa shirki wa am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam ya-dan bihi illah ma shurako oo diinta u jideeyay leeyihiin waxaan ilaahay subxaana wa tacaala u idmin u jideeyey maaragtay may leeyihiin taas waa mid soo maha oo ilaahay subxaana wa tacaala isagaa waxna xaribo mida kalena ilaahay keyrkiisay wax u qoondheeyeen ay ku caabana ay qurbo u sameynayaan ilaahay keyrkiisa looma dhowaa karo qurbaan haddaa u samayso waa shirki wa sababto waa cibaado wey wa qaaluu waxay yidhaahdeen maa fii buduuni haadihi alancaami xoolahan calooshooda waxa ku sugan waa xoolaha ay khaas ay u xarimeen ma ahan xoolo oo dhan maaha waa kuway khaas u xarimeen khaalisun khaalisatun waxay saafi u tahay lidukuurina annaga maanta ma arkaynaa ragga ayay xalaal u tao cuni kara oo buduuntan waxaa soo gelaynaa caanaha iyo uurjiifka iyo waxa baacugoo kale iyo waxaas oo kale neefka markuu dhalaa oo haddii la gowra candhadiisa ay caanaha ku jiraan waa la dubtaaho hadda iyagana maaragtay magacay la yiraahdaano haddii awgiga baacugay dhahaan haddii ay candhada ay ku jiraan iyadana magacay leedaho waa la cunaa ma garata carabtuna sidoo kale maanta ma arkaysaa way cunaan magacay u yaqaana iyakuna wa in yakun kuwaas haddii ay yihiin waxaa dhasho wa muxaramun xaaraameyna ka tahay calaa aswaajina gabdhaheen wa in yakun meytatan hadday meyte ay yihiinoo bakti iyagoo ah uu dhalo maaragtay neefkii fahum fiihi shurakaa-u shurakay ku yihiin sayajziihim ilaahay wuu ka jaazina wasfahum tilmaantaa beenta ah oo waxaa iyagu ay kala tilmaamayaan oo kala qoondhaynayaan ay waxna xaleen waxna xarimayaan oo ilaahay u nisbeynayaan tilmaamahaas beenta ay wax kala tilmaamayaan waxna xarimayaan waxna xalilayaan oo alle ay ku been abuuranayaan amaalkooda way helayaan inahu allana xakiimu ku xigmo u saaxiiba caliimu og marka isku soo gebagabeeya waxaa la yidhi kuwaan caqli hadday lahaan lahaayeen iyo faa-iido ilmahooda ma eydini lahayn wixii ilaahay risqigii uu ku arsuqana iskama xarimi lahayn ee wax ma garato waayo wixii manaaficaadka ahaa oo ilmahoodii iyagaa dhegta dhiigga u daray xoolihii loo ku xari loo xalilana ayagaa iska xarimay markaasi adduunkana dheefta isi seejiye aakharana ajarkii iyo shukrigooda ay ka heli lahaayeenna waa isi seejiyeen ilmihii nacfigii ay ka heli adduunka waa isseejiyeen aakharana koritaankooda iyo hidaayadooda iyo tarbiyadoodana waa isseejiyeen marka meelba waa ka hoogeen waa ilaa qofka hadda muslimka hadduu ilmihiisa uu koriyo ilaahay darti u koriyo diinta ha xoojiyeen birigooda maanta ma arkaysa ku intifaac aakharaa kuusoo duceyn muslimka diinta ha xoojiyeen ajaru ka heleen laakiin haddii uu dilo ama hoor istaago oo markuu guurso yidhahd anigu tumashaan iska rabaahe oo maaragtay hooyadii xarga ku lagu xirxiro hada maxaa maaragtay maxuu hela oo baari u noqdo niyadiisisa maxay noqonaya marka ummadda nebi maxamed inuu badiyo kuma talagelin dad maaragtay ilaahay caabudo inuu soo saaro kuma talagelin dad usoo duceeyo kuma talagelin isla iskhasaariyo soo maha haddii uu hor istaagay hadduu dil waa isku wada mid waa qad khasira waxaa hoogay alladiina kuwii qataluu dilay owlaadum ilmahooda safahan dabaalnimo iyo axmaqnimo gabadhaa wax ku tarime wiilkan waxaad cuntaad u weynee iyo ma garan qaarna hadda mushrikiinta waxay samayn jireen asnaamtayba ugu dhowaan jireen waa kuwii masar sanad kasta gabaray welibu ku ridi jireen si uu u soco markii dambe oo islaamku qabsaday gabadhi in lagu rida waa la diiday cumaraa loo sheegay waxaa dadka waxay ka dhigteen caado in sanad kasta webiga gabar lagu tuuro si ay biyihii u socdaan waa lagu imtixaana biyihiina hadda waa joogsadeen cumaraa waraaq soo qari radiallahu canhu bismi illaahi oo dhah niilow haddaa ku socon jirto u dhahay biidni ilaahi soco waa soconaysaa haddaad ku socon jirtay maaragtay gabar lagugu ridana waxa waaye gabar kugu ridi maynaale weligaaba joogso warqadiyaa lagu riday baac tawxiidka lasu imtixaanay tawxiidka khaaliskaa markuu yimid imtixaankii marka waa u dhamaaday marka waa saas wey qad khasira waxaa khasaaray aladiina kuwii qataluu dilay owlaadahum ilmahooda safahan dabaalnimo bikayri cilmin aqoon la-aanay u dile midda kale waxaramo waxay iska xarimeen iska hoojiyeen maa rasaqahum ullah ilaahay wuxuu ku arsuqay kan waa xaami kan waa wasiila kan maaragtay ilaahay ala iskale la gefraa kan waa jinni wixii mid asagoo baahana waxa arkaa asagoo shanshale ma cunaa naftaada caaw ka dhaca u qada beer ma cunaayo leey waa ka caagana xibintaas ma cunaayo leey waa ka caagana baahiyaa nafta uga dhacaysa soo ma awalan hadda ilaah keyrkiisa u caabuday haddana waxaa baahiyuu isku dilay waa noocaas oo kale waxaramuu iska xarmay maa rasaqahum ullahu ilaahay wuxuu ku arsuqay waxaasan maxay saa u sameeyeen iftiraa'an cala allah been abuurasho ilaah lagu been abuurna subxaana wa tacaala waxaan cibaado ahayn oon diin ahayn ee diin laga dhiga waxuusan ilaahay xalilin uusan xarimin ah ama la xalilo ama xarima qad dalluu kuwaas waa dhumeen oo yiri meel fog ay ka dhaceen wamaa kaanuu mana aysan ahaanin muhtadiin oo kuwii hanuunaba marnaba ma aysan ahaanin wahuwa aladii ansha'a jannaati macruushaatin wagayra macruushaat wa huwa ilaahay aladii allihii abu ansha'a abuuray jannaatin beero macruushaatin oo cariish lahoo dargal loo sameeyey iyo ayr wagayra macruushaatin kuwa aan dargo iyo cariish loo sameeyo wanaklu ilaahay abuuray iyo wazarca balkii mukhtalifan xaal iskhilaafsantay ukulhu mirihiis wazaytuunana waa abuuray iyo warumaana kuwaasoo dhan oo mutashaabihan isu eg iyagoo isku nooca iyo hayra mutashaabihin kala duwan timirta waa intaasoo anwaac magacyaala kalen dadka beertaa kala yaqaana bisageli waa intaasoo anwaac cinabkii mid gaduudan mid madow mid cad geedka midka ka baxay laftiisa labadan geed midka ka baxo isku nooca dhadhankooda waa kala duwan yahay saiskooda waa kala duwan yahay qaarna waa isku og yahay qaarna waa kala duwan yahay marka waa mid isu eg iyo mid aan isu ekayn haddaba sida sharciga waa kana waxaas in maaragtay beerahaas in qaarna ilaahay keyrka loo qoondheeyo qaar la yidhaahdo ilaaha maaragtay loo qoondheeyo qaar la xarimo waxaas ma jiraan waxoo dhan ilaaha iska lehe adinka ku intifaaco kuluu cuna min thamarihi birgiisa idaa ahmara markuu mireeyo ilaahyaal iyo wax dini ha u goynina adinka ku intifaaca sadaqaysta waa kana sadaqadii adinku cunoo ka faa-idaysta ilaah idin bixiyey kuna shukriya wa aatuu bixiya xaqahu xaqiisa zakadiisana yooma xasaadihi maalinta la shafanayo bixiyo walaa tusrifu xadgudbinina oo israafku waa maxay in lagu xadgudbo xagga manciga iyo bakhaylnimada oo sidii kuwii asxaabta ay tiraahde maaragtay laa yadkhulna kum alyawma ha id aqsam allaa yadkhulna calaykum miskiin miskiin ousan idiin soo gelinay dheheen ku dhaartay midda kale bixinta lafteed in lagu xadgudbo maayo oo beertii ood qarash ku gashay oo ilmihiina wax kaa rabaan haddaad hal mar wada bixiso oo ilmihii xubeero ka dhigto lama baahno ninkii beertiisa saxaabka khaaskaa loo soo diray ee ninaa waxuu maqlay samada wuxuu ka maqlay caad laayo isqa xadiiqata fulaan markaasay daruurtii intay soo kacday ay ninkii beertiisa waraabiso ninkii markuu imid waxuu dhahay niyow beertaan maxaa ku samaysa maxaa dhacow dhaha waxaan maqlow dhahay saxaabka qof la hadlayo hebel beertiisa waraabay beertii ku go-day haddaa i weydiisow dhaha saddexaan u qaybiya wixii ka soo baxa qaar iyadan ku celiyaa thuluth thuluthna anigaa nafaqaysta thuluthna waa sadaqaysta waa ninka ugu fiican laakdaatara wixii gacantan ka bixinaya qarashkii de hadhow ma dadkaa tuugsane marka israarka marka dhinac gal lama ogolo in allaha alla laa yuxibu lmusrifiina musrifiinta ma jeclo marka alla subxaana wa tacaala arrintu ma aha sidii hadda gaaladu ay kala qoondhaynayeen oo jacalu lahi maa daraa min laxarfi alcaami nasiiba oo wixii nicmadii ilaah intay kala kaxkaxeeyaan dheheen kaas ilaahyaala iskale kaas waxbaa iskale koox ay xarimaan koox ay dhaan gabdhuhu ma cuni karaan waqaar aan la raray waxaa jinijaanka ma jiro waxaas mirahaas ilaaha idiin soo saaray laba unbaa laydinka rabaa cuna oo ilaahay ka shukriya subxaana wa tacaala qayb ka mid qaybna haddii waa qarashkii beerta haddana lagu fali lahaa qaybna waa sadaqadii ma garata marka hore sadaqadu muqadar ma ahayn laakiin markan haddi waa tii la qadaray oo hadday beeraha ay ku baxaan maanta ma arkaysaa ay maaragtay ay ku baxaan meeqaa la bixinayay alcusr hay toban kintaal hadday kuu baxdo ha laakiin waa inay khamsata awsuq ay gaarto khamsata awsuq waa nisaab ay leedaha waa khamsata awsuq khamsata awsuq markii ay gaarto soo ma waa toban loor camal khamsata awsuq waa ilaa toddoba boqol iyo konton kiilo taqriiban waa adigoo iska toban loor camal kiilo toddobaatan iyo shan ay ku jirto kiilo soo ma markaas cusuraad bixin laakiin haddii qarash oo galo maaragtay matoor lagu waraabiyo iyo maaragtay biyo ceel laga shubay nisul cutur nuskiintaala markaas aad ka bixini nisul cusuraa ka bixini marka markii hore waatuu xaqu yooma xasaajihi waa makiyo wey sadaqowna ha laga bixin mucayan ma ahayn laakiin markii dambe nisaabkii maxaa la sheegay iyo miqdaarkii baa la sheegay hana xadgudbinina sidaa ku socdale sida saxdaa waa saas weeye wixii ilaahay kuu soo bixiyo cun ilaahay ku shukri waxna ka sadaqaysto waxna qarashkii maanta ma arkaysaa dib ugu celi hadhow saaad u gacan marnaan wa huwa aladii allihii waaye anshaca abuuray jannaatin beero macruushaatin macruushaadka waxaa weeye sida cinabkaoo kale dhulkuu ku fidaa hadhow marka cagtaa lagula jojoogsan aho xoogaa dargooyina loo sameynaa ilaa cinabka laantiisoo kale waa saynsaab geedaha ay dhaan soomaalidu saynsaabko geedaha maarata ku dhex baxa marka haddii kor loo qaado oo cariishka loo sameeyo cariishkaasu ku dhex baxaya mirihii hadhow dhulka kuma kharib maayaana koray sameynayo wakayra macruushaad kuwa iyaguna dhulka ku fidsan waxaa jira sida qaraha iyo digirta iyo ayaga aan u baahnayn in cariish loo dhiso dhulkooda isaga faano iska biday ko iyo wanaklan abuurnay kuwaa marka waa geedaha iyagu istaagi kara waay ma garati iyo wazarca zarciga kuwa iyagu istaagi karo xirshi aba aan u baahnayn waayo marka nacam iyo wazaytuuna zaytuunkii waa geedkan barakaysan oo olyo alufada laga sameeyo iyo warumaana rumaanka mutashaabihan xaal u yaki isog intaasoo dhanba nooc kastoo himaarta kamida qaar isu egaa jira oo xagga saiska iyo maaragtay dhumucda iskala eg xagga dhanankana isaga eg iyago kayra mutashaabihin kuwa aan isku ekaynoo xagga dhumucdana ku kala gedisan xagga dhadhankana ku kala gedisan haddaba waajibku waa maxay kuluu cuna min samarihi midhis idaa asmar markuu soo bixiyo qaar ha xaraminina qaar asnaama u qoodhaynina cuna oo ka faa-idaysa ilaahayna ku shukriya masaakiintii marka yaan la qadinino wa aatuu xaqahu xaqiisi yowma xasaadihi maalinta la shafanayo la guranayo ma garata hay walaa tusrifaa xadgudbinina macnaa bukliga iyo manciga ha ku xadgudbinina siintana ha ku xadgudbinina baxaytu hadhow qofkii waxuu cuno iyo wuxuu beertii geliyo aysan usoo harin waa kii ahaa walaa tajcal yadaka maqluulatan ilaa cunuqika walaa tabsudha kula lbas bakiil oo gacantiisa halkaa ku dhegantao wax ka dhibceyna ha noqonin mid aan wax lagu soo gaarayn oo ilmihii hadduu mushaarka aan qaato shilna aan soo gaarsiineynin ha noqonin markaas dee hadhow deyn iyo deyn dadaad maaratay wax ka buuxinoo gurigaagiina waa eberkiis lama rabo tawasudaa la raba mar kastaba wa min al ancaami aayaddii hore ku xiran tahay ey wa ansha-naa waan abuurnay min al ancaami xoolaha xaggooda xamuulatan kuwa la rartoo gaadiida iyo wa oo waaweyn oo kor u qaadan sida geelo oo kale iyo fardaha iyo dameerada iyo waa dameerka dee ancaam isuma baahan laakiin waa la rartaa isagana wa farshan iyo kuwo dhulku gunoo yar yara sida ariga iyo nirgaha iyo ma garanta labadaba ilaah baa maanta na siiyey waa ishkin iyo arigo hadda xoogaa ishkinkuna wuxuu ku fiican yahay maalitaankaas waqtiyaalka dhibaatada badan caanaha laga maalo iyo rarashadaas kuwa farshigana farshi waxaa loogu bixiya dhulkay la sinan yihiin haddaad aragta meel banaano ee cawsa ari daaqaya iyo weylo yaryar iyo waxaro daaqaya dhulkay leebalkiisay la sinan yihiin marka farshigu ayagana waxay ku fiican yihiin waa lacag kuu sarifano iska soo qalo iska soo iib geyso caanaha caddayska ka soo maal waxa weeye manaaficdeedu waa dhowda soo maaha geelana waxaa weeye waa tiiro dheero dee hasha hadday kuu dhasho abaarta dheer iyo waxaasaa looga soo baxaya kana waa manaaficaad dhow kana waxaa weeye waa waxa ay dhahaan maaragtay loongarar waxay dhahaano maaragtay wax waqti badan maaragtay ku haynayo laakiin cabaar aada sugaysid waa labadana waa loo baahan yahay oo markii aaranka la joogana hadda arigaa sahlan oo caddays ka maalo ilmaha fiid hore loo soo lisaa oo martida loo qalaa oo loo jeerjeeraa oo maaragtay geelana markay abaartu ay dhaacirato ama maaragtay marti badan ay timaado ee caanaha laga soo qulqulinayo iyo maaragtay haddii hadda la qashana neefkii la qashaa ummadoo dhan markay abaar dhacdo uu kala gaarayo cid dhan baa neef geela maaragta uu ku filan yahay marka waa la raraya hadda waa gaadiid wa marka waa nicmo ilaahay subxaana wa tacaala marka maxaa loo abuuray midkaas la raranayo gaadiidka oo manaaficaadkiisu waktiga maanta ma arkaysaa aada loogu baahanya ay tahay iyo kuwan dhulku gulanoo int hadba inta la isjiifiyo markala dhac la siinayo laakiin geela marka la qalayo xataa lama legdayo ma garatay waa kii had aayaddii ma garatay wlbudna jacalnaha lakum min shacaa'ir illaahi lakum fiiha fan fadkuruu sma allah ilaahay ku xusa calayha sawaafa iyadoo jeeni xiran oo taga halkaa robada jaaca laga siinaya laakiin ariga intaa bixisa bac siinaysa hara kala soo baxay isla marka geel laakiin raga u baahan yaha maaragtay hilibkiisa soo googooy soo maa marka saasuu kala sahlan yahay haddaba labadu waa nicmee kuluu cuna minmaa rasaqakum ullahu ilaahay wuxuu idinku arsuqay walaa tatabicuu hana raacinina khuduwaati shaydaani shaydaanka tallaabooyinkiisa ha raacinina ou leeyahay waxaan shurakaa iskale tan maaragtay gabdhuhu ma cuni karaan tan lama raranaayo tan laguma intifaacayo caano laga maalayo waxaas joojiya ilaahay baa iska leh oo milka uga shukriya kuna manaafacaasada shaydaanka marka idin hoojinayo oo manfacadii adduunka idinka celinayo cibaadadii alla idinka celinayo shukrigii adduunkana manaafacaadku idinka celiy aakharana shukrigii allood ku intifaacel idinka celi markaasuu idin hoojiyo gablan iyo hoog madow ayuu meel cidlaaba marka idin soo taago maxaa shaydaanka uga daba ordaysaan uga daba nashleedin kahaaro ilaahliya subxaana wa tacaala wa min alancaami ay wa anshaa wuu abuuray min alancaami xamuulatan kuwa gaadiida ood rarartaan waa geeli iyo fardihii iyo ood fuushaan iyo wa farshan kuwa dhulka ku dhegan dhulka leebalka ah waa arigii iyo waxarihii iyo weylihii iyo darmaanada yararka ah wey ee kana la raranayo hilibkiisana markii loo baahdo si fiican looga dhargayo caanihiisa markii loo baahdo jiilaalka lacabayo kana ariga iyo waxaasuna ay yihiin wax cusuboo lacag kuu sarifano sidii maaragta yacni badar guriga kuu yaalla ama buskud kuu diyaaraho intaad iska soo qabatay maraad caddays ka maashido ilmaha u lisatid iyo ma garat ariga hadda qiimihiisa maaragtay ninkii ariga yarad u keenay ee yidhi shan intaas raga uga egyahay intaas raga uga maaragtay waxba uga egyahay aada inta u ammaana mar kadaba laga aqbalaa la yihi arigiiba u dooxday fawaa-idiisa arig wax la heli karo maaha hanam waxaa loogu bixiya liqanaa'i saaxibi ninka saaxiibkiisa waa qani waa wax iska sarifano maarata yum iska siisana nacam kuluu cuna mimaa rasaqakum ullahu ilahi wuxuu idinku arsuqi walaa tatabicuu hana raacinin khuduwaati shaydaani shaydaanka oo wixii hadda tallaabinku idinla qaadayay ee adduunyadii manaaficaadkeeda uu idinka dhumiyey oo markaas shirki uu idinku geliyey aakharana marka ajarkii iyo shukrigii allah iyo waxaad janno ku gela idinka dhumiyoo naar idinku kowkabiya ha raacinina innahu shaydaankii lakum idinka lahaantiina caduwun waa cad cadow oo col aho mubiinun cadowtinimadiis iyo colaadiisu ay heema heematee iska jiraa la leeyahay hamaaniyata aswaajin aayaddan aayadahan hadda soo socda waa dheertahay laakiin macaanaheedu waa khulaaso macaan wa hadda waxaa la leeyahay carabtaa lala xujaytamaya wixii xoolihii ay xarimaayeen qaar intaana iskale qaar gabdhaha ma cuni karaan qaar raggaa iskale qaar waxaan maarata asnaamtaa iskale qaar lama rara karo qaar lama fuuli karo waxaan ay dhahayeen ayaa waxaa la leeyahay taxliilka iyo taxriimka qawaacidoo ku socda taxriilka taxriim qawaacidoo ku socda qaacidaas inay mundabita tahay bal hadda fiir ilaahay waxau dhahay meytada ha cunine wixii la gowraco ama muslim ou gowraco ama ahlu kitaab cuno gowraca oo cuna qaacido la yaqaano ma taha waa maxay waa wasfi mundabida waa maxay gowrac wax la koobi kara mayaa la yaqaano oo muslim oo wax gowraca ama ahlu kitaab soo maa xoolihii ancaamtii iyo ugaartii waanala waana loo xalil laakiin dameerkii waana laka xarimay dameer maaragtay oo dameerka la dhaqanayo waana laka xarimay kullu dii naabin min asibaac sibaaca oo micida weyn ku ugaarsada iyo shimbiraha iyaguna cidiyaha ku ugaarsada waana laka xarimay waa wasi mundabid ah xoolihii ilaahay waa uu noo baneeyey haddaysan kuwii la gowraco aysan ahayn ee ama meel ka soo dhaco saa ku baktiyey ama jiro ay ku dhacday nadiixa wama akalo subuuc iyo waxaas oo un baktiyey aan gowrac lagu soo gaano waana loo diiyey oo wasi mundabid taas waa la yaqaana adinka laakiin neefkii oo islamida orgii orgi waxar iyo waxar mid calool ku jira mid calool waxaad leedahay kooxdan waa xaaraan kooxdan waa xalaal kooxdan raggay xalaal u tahay wasfi lagu kala sooco mundabida ma laha gowrac laguma kala soocin waa idaa xaaraana ma aanaa dhihin aricadaa xaaraana ma aanaa dhihin lo-a xaaraama kuwa uur ku jiraa xaaraama ma dhihin kuwa khaas aho wax hadda gooniya ayaad xarimteen marka marka waxaa lahay sifo oo la koobi karo wax la taaban karo oo lagu kala yaqaano qaacido meel loo raacalo ma ahana laleeyahy waxdiin markaas xujada looga bal fiiri hamaaniyata aswaaj ay anshacadii hore maarata ku nasbi huwa aladii anshaca jannaatin macruushaatin soo maaha wa min alancaami wa anshaca min alancaami xamuulatan farsan soo maaha iyada usoo qadar anshaca wuxuu abuuray hamaaniyata aswaajin sidood nooc ay oo xoolaha ka mida nicmooleyda sidoodii noola waa maxay min ada'ni idaha ithnayn ayaa ka mid waa dhadigii iyo labka sow idaha wanan iyo sameyno sow ma laha lax iyo wan sow ma laha waa labo dhadig iyo lab wa min almacazi aricadkan riyacadkana ithnayn waa labo waa orgigii iyo maaragtay ridi haddaba qul aadakarayni ma labada lab miyou xarnama xarimay amil unhayayni mase kuwa dhadigka ama ishtamalad mase waxay kulansatay arxaamul unhayeyni maaragtay labada dhadiga oo laxda iyo rida waxay calooshooda ku jiro uurjifka maa xaaraam nabi-uuni iyo warrama bicilmin cilmi in kuntum saadiqiin haddaa tihin waxaa le laba mid soo gala inaad tiraahdaan idihii iyo riicadkii ama dhadigaa xaaraan ama labkiiya xaaraan waa war la yaqaano inaad tiraahdaan wixii uurjiifaha xalaala ama xaaraana ood meel ka soo baxdaan laakiin ri mucayana caloosheeda waxaa ku jira ma garata raggaa cuni kara iyo kale qaarka mucayanka oo ilaahyaalka loo gafirna waa la cuni karaa maxay tahay waxaa wasi sifo oo la ogaan karo ku-xira oo waxaad tiraahdaan idahaa xaaraama dhaha ama dhadigoodaa xaaraama ama labkooda ama wixii urjiifaha xaaraana dhaha soo maha laakiin ri mucayana oo waxa gooniyo hadda sifaa ku qunta waa la yaqaana wixii la gowracaa xalaala wixii baktiya waa xaaraam waa sifo mundabida soo maa oo la koobi karoo la yaqaano adinka qaacidada ku dhisan qofka haddoo wa xarimaayo waxa uu ishaleeshiinaa wax islah waa inay yihiin oo isla xarimaayo wuxuu isla xalinaa wax isleh laakiin wax tiri bersatoo kale qaloocan ma garata oon is islahayn kana waa xalaal kana waa xaaraam wax iska midaho la kala duwaayo wax taas caqli maana ee meel kasoo dhaca faylka meel kasoo khadka kasoo gal waxaa tiradaan laxaha xaaraama idaha dhadigkooda ama riicadka dhadigiisa ama wananka ama orgiyaalka midxarima laakiin ridaan meesha aad maraysa oo sanamka aan u sameeyey wax caloosheeda ku jira waa xaaraam ama ridaas mucayana waa xaaraam iyadoo nool taas kaloo nool oo ilaah beena loo sameeyey tan kaloo noolna waa xalaal waxaase war maahana l wasi mundabidahoo la sooci kara maaha aayadda qofka iska akriya wuxuu u malaynayaa iska haraambay inay tahay laakiin macnaha xujada ku jira waa macno aada iyo aada u cajiibna qaabkaad wax ku xarimaysaan qaab hufan oo qaacido fiican ku socda ha ahaado waa dha idin dhacday ila taha maqsadka aayadda nacam hamaaniyata aswaajin ay anshaa ilaahay wuxuu asaasay ou abuuray hamaaniyata aswaajin sideed nooc oo xoolaha sideedduu ilaahay kuu tirinaa subxaana wa tacaala min adani idaha xaggooda waxaa ka ah oo ka abuuray ithnayn laba waa dhadiga iyo labkii waa sumalkii iyo sabayntii soomaalidu say dhihi jireen wa min almacazi riicadkiina ithnayni laba ayuu ilaahu ku abuuray oo waa orgigii iyo maaragtay waxartii ama ceesaantii iyo baridii haddaba taxriimka meel saaro qul aadakarayni ma labada lab oo wankii iyo orgigii xarama xarimay ama amil unhayeyni ma labada dhadigoo sabayntii iyo maanta ceesaantii mau xarimay ama shtamalad ma wuxuu xarimay waxay kulansatay caleyhi korkiisa arxaamul unhayeyni labada dhadig oo laxdi iyo ridia wax calooshooda ku jira bal sheega nabi uuni ii warrama bicilmin cilmi runa oo maaragtay xaq ku dhisano xag alla ka yimi oo maaragtay qiyaas ku socda oo la fahmi karo ii keena ma garata oo xag alla ka yimid ilaa xag alle cilmigiisa xikmuu ku dhisan yihi in kuntum haddaa tihin saadiqiina kuwii kuruu sheegaya fii taxliilikum haada wa fii taxriimikum daak kan aada xalisheen kan aada xarimteen haddi wax xujaahoo cad ma keenayaan bal waxa aada neefka aan labada calooshiisa ku jiro aada ku xarimteen oo dhen ilaaha maaragtay shirka asnaamta iska leh neefkan kaloo iska daaqan aad tirahdeen wixiisa waa xalaal bal sheega waxa ratigaan aad tirahdeen looma raro karo kaasina waa loo raro karaa aada ku kala farqiseen bal sheegaan leey ma sheegi kara wa min al ibili ay wa ansha wuu abuuray min al ibili geelina ithnayni labuu ka abuuray oo waxaa weeye waa hashi iyo ratigii ama qurbici iyo nirigtii wa min albaqari lo-diina wa anshaa min albaqari ithnayni uu ka abaabuday oo ka abuuray labo waa dibigii iyo maanta ma arkaysaa sici ama weyshi iyo dibigii qul aadakarayni ma labada lab oo dibiga iyo ratiga ahum iyo xarama xarima amil unhayeyni ma labada dhadig ee maaragtay saca iyo hasha ah ama shtamalad mase waxay kulansatay caleyhi korkiisa arxaamul unhayeyn labada dhadig waxaa hasha caloosheeda ku jira hasha geela ama saca lo-daa wax calooshiisa ku jira ou rimaya mau xarimay adi qaacido keena mid la imaano laakiin sacaa noocan ama hashaa noocana hashaana waa wasiilo waayo toban da-aad ee dhashay saa darteed lama qalo karo lama cuni karo hashaana waa caadi oo lama caaci karo waxaas wax wasi mundabid ah oo la koobi karo oo la dhihi karo qiyaas ku soco kara ma ahane wax qaacido oo soconayo toos ah oo la fahmi kara keena laleeya mag waa keeni waaye xaggeed ka keenteen le caqli waa ku keeni waaye am kuntuma waxaad aydin shuhadaa-a kuwii markhaati oo goobjooga id wasaakum ullahu bi haadaa ilaahay markuu idiin dardaarmay ma adinkou ilaahay idiin waxyooday ma garan haddaadan cilmi iyo wax nabi aadan aathaar ka keeni karin ma adinkaa ilaahay idiin waxyoodou yiri waxaasna waa xalinay waxaasna waa xarimnay rida noocaasoo wasiiladaa iyo xaamigaasna waa xarimnay xoolaha kalena waa xalilnay ma adinkou ilaahay idiin dardaarmo idiin waxyooday am kuntuma waxaad ahaydeen shuhadaa kuwii goob jooga id wasaakum ullahu bi haadaa waxaan ilaahay markuu idiin dardaarmayo idiin waxyoonayo haddaba waa shaydaana u waxyooday ilaahay ma waxweyne ma waxyoonine faman adlamu yaa ka dulmi badan minman ruux iftaraa abuurtay calallahi ilaahay korkiisa kadiban been ku abuurtay ilaahay been ku abuurnay iyo turfo hadda inaysan xaq ahayn waa ogyahay muxuu u jeedaa liyudila naasa dadkii inuu maanta dhumiyo biqayri cilmin cilmi la-aan dadkiiba rabaa inuu khadka ka saaro isagoon meesha wax cilmi ah iyo maaragtay wax xaqa aan ku haynin dadkii inuu meesha duurka u geliyo rabaa qofkaas hadda inuu daalim yahay sooma cadda oo asagii intuu isbaadiyeeyey haddana raba ummaddii inuu duurka u geliyo waa caddaha saa darteed in allaha alle laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qoomka aldaalimiina ee daalimiinta ilaahay ma hanuuniyo marka aayaddan runtii waa aayad macnaheedu uu weyn tahayo cuquushii faasidkaha markay la yimaadeen ayaa dhagaha laga jafaya waxaa la yidhi haddaad wax sheegayso waxaaga meel u yeel qaacido ku dhis cilmi naqliya ama ku dhis ama caqli toosan ku dhis haddaadan labadii midna haynin hadda meel cidlahaad kusoo dhacaysa xoolahan waa afar nooc waa geel iyo lo iyo ari iyo ido mid walbana waa laba nooc afar laba ku dhufo soo sideed maaha mid walba waa lab iyo dhadig bal ma waxaa tiradaa ma ilaahay ma labkou xarimay afarta labka mau xarimay waa wankii orgigii dibigii ratigii mau xarimay mase afarta dhadiga ridii iyo laxdii iyo maaragtay hashi iyo siximo maxaa cilmiyaho u haysaa oo naqliyaho u haysaa nabi-unii bicilmi cilmi waa wixii ambiyada laga keena in kuntum saadiqiin haddaadnaan cilmi naqliga aadnaan u haynin waayahe ma adinka la idiin waxyoodo ambiyada ahaayo ilaahay ma adinka toos ilaa cilmigu waa waasidho rasuul inuu kugu gaaro iyo inuu adiga ku yimaado hadda cilmiga rasuulka calayhi salaatu wasalaam isaga waxyuu ugu yimid soo sax maaha annagana muxuu noogu yimid waasidada rasuulkuu noo soo mara calayhi salaatu wasalaam waxaa leeyahay cilmiga arrintaa u haysaan ma rasuulaa ka qaadateen mase idinkaaba ilaahay toos uga soo wariyey oo goobjoog ahayo riboortarisa markuu ilaahay idiin waxyoonayo ee nabina kama ay soo qaadin oo ayaga nabi u sheegin ma jirin ayagana ilaahay kuwaanoo kale wax u aaminto allahu aclam maxaa tajcalahu risaalatahu iyo risaaladad umanaa sida nabigeena calayhi salaatu salaam ambiyadii kale wax u dhiibtaa kuwaanoo kale ilaahay waxuma dhiib ee marka waxaa leeyahy haddaan ilaahay wixii idiin waxyoonin cilmina naqli aanaan haynin qiyaas caqli ahoo sifo oo maaragtay la dabdhi karoo la koobi karoo la dhihi karo alla ilaahay waxaasi wax soconaayo daaragta u soconaya aanaan haynin hadda meesha googacadaleysiga ku haysaane waxba kuma haysaan le meesha isaga taga cuquubo unbaad mudantihiin hamaaniyata aswaajin wa anshaa ilaahay wuxuu abuuray hamaaniyata aswaajin sideed nooc oo min ada'ni idaha waxaa ka ahaaday ithnayni wa min almaczi maaragtay riyahan ithnayni baa ka ahaaday oo dhadig iyo laba qul aad dakarayni ma labada dhadigbo xarama ilaahay xarimay amil unfayeyni ama ma laba aad dakarayni ma labada labbo oo ordiga iyo maanta ma arkaysa wanka miyou xarama xarimay amil unfayeyni mase labada dhadig oo rida iyo laxda ah ama ishtamalad mase waxay kulansantay caleyhi korkiis arxaamul unhayeyni maaragtay riximka labada dhadig waxa ku jira ama orgiyu noqon kara ama waxaru noqon kara haddaba nabi uuna ii warrama bicilmin cilmi ii warrama cilmi waa wixii nabi laga soo wariyo waxay ku yimid in kuntum saadiqiin haddaa tihiin taas lama haayo wa min al marka ilaahay wuxuu u kala qaybiyey waxaa la rabaa in la kala siyo la yidhahdo meesha ma cilmi adinka aada nabi kasoo guurinada haysaan mase cilmi adinka laydin waxyoolada haysataan mase qiyaas saxaa haysataan eber labadaba marka waa la diray marka wa min alibili geelina itniiniyuu ka abuuray wa min albaqari oo lo-diina itniiniyuu ka abuuray dhadig iyo lab qul aad dakarayni ma labada lab oo maaratay dibi dibigii iyo maaragtay hashii ah dibigii iyoiyo maarata ratigii ah miyow xarama xarimay amil unhayn ama labadii dhadigoo hashi iyo saci ah ama shtamalad waxay kulansatay caleyhi korkiisa arxaamul unhayeyni labada dhadigoo saci iyo hashi ah ee ama dakar ama unha ah marka hore had inaadaan cilmi haynin waad aragteenoo nabi aanan kasoo guurin am kuntum ma adinkaa shuhadaa-a markhaati ka ahaay oo la idiin waxyooday id wasaakum ullah markuu idiin dardaarmay bihaada alifta u idiin waxyoonayay ma goob joogaad ahaydeen taasina ma jirte marka waxaa soo haray inaa muftariin aad tihiin oo ilaahay ku been abuuranaysaane faman adlamu yaa ka gardaro badan oo ka edeb daran minman ruux iftaraa abuurtay calallah ilaahay korkiisa kadiban been muxuunu abuuranayaa liyudila annaasa dadka inuu baadiyo uu duurka geliyo bikayri cilmin cilmi la-aan hadda qofkaasoo kale inuu daalim yahay sow ma jeedid daalimna ilaahay ma gacan qabto in allaha alle laa yahdii ma hanuuniyo alqowma aldaalimiin qoomka daalimiinta wallahu aclam sal